awaamirta qodob ka mid ah wuxuu dhigayaa inaan maciishada intii hore wax laga bedeli karin oo la kicin karin waa ognahay oo dadka qaybtii dad wax ku daray baa jira way ballan qaadeen guddigu markay la kulmeen guddiga dhaqaalaha oo qaybta wacyigelinta cudurkan markay la kulmeen waxay ka ballan qaadeen ganacsatadu inay arrintaas joojinayaan weliba ganacsatada waaweyn maaha kuwa jumladda iibiya baa arrintaas samaysay qayb ka mid a waxaan idinkula dardaarmaynaa inaydinaan ku dhiira inaa waxaan samaysaan waxyaabaha qaybtooda laga cabanayo baa jira sida barafka iyo waxyaaba noocaasa dadna soo wacwacayo telefoonna noo soo diray in ama roodhiga iyo waxyaaba noocaasoo kala waxaan idin leenahay waxba kuma dari kardhaan haddaa ku dadhaan dowladdu waxaanu amar u haysanaa inaanu xarumihiina idinku soo gallo oo dadka shacabkaa inaan maciishada ku qaaligaraysan idinka yeeli mayno tallaabo aanu aqbalayno maaha tallaabada ku habboon baanu ka qaadi doonaa shirkaddii lagu ogaado ama ganacsadihii lagu ogaado inuu ka faa'iidaysanayo dhibaatooyinkan adduunka ka dhacay wax laga faa'iidaysto maaha wax ma garanaysaa dadku inay dhaqaale ka sameeyaan la sameeyo maaha waa waxaan mustaxiila oo aanan marna ogolaan karin waxaan leenahay ka jooga ummadda u naxariista maciishada kuma kicin kartaan dowladdu cashuurihii la rabay in la qaado waa la hakeeyay sidaad la socotaan